munaasabaddan hooyaha qabanqaabida wasaaradda hanraabtiya oo arrimaha xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya way balanqoxsahay maalinta caalamiga ee owlaadda afrika oo sanad walba madiladeera tomilita juun la xusow xuska maalintun waybaa ku qaybgalay wasiire xildhibaano ururo iyo hay-ado ku shaqeeya o arrimo owlaadiyo marti sharaf gala mas-uuliyiin ku tirsan koonfur galbeed oo kudaway xuska maalinta caalamiga ee owlaada afrika waybayo ku sheekeena dhowrowka xuquuqda owlaada iyo weliba ku horseedowka in owlaada ling adeegsada walyaabayo onqobada korna sida askaraynta maanta waxaan isku nimid in si u maamuusno muhim muhiimada ilaalinta iyo dhiirgelinta xuquuqda caruur ujeedada munaasaba waa in la wacyigelu bulshada muhiimada ay leedahay ilaalinta iyo xaqiijinta xuquuqda caruurta caruurta waxay xaq u leeyihiin nool ammaan ah waxbarasho daryeel iyo sii dhab ah lumaqalo codkooda wali asal aha inay caafimaadkii helaan inay daryeel helaan inay oo walbarasho helaan inay la talin helaan inay lagu fogaay faquuqa oo kale markii hadduuna roogna meelahan oo kale way dareeman korta waalidiinta markii oo sheekaysadaayan ama arimo masiirial ugwada hadlo ciyaalku walilere wareed ciyaal ay tahay gafadhow maskaxda makarnamay oo intaan fadheet hadalo oo mayle raayo dhibsadaayan waxyaabahaas oo kalena way baahan yihiin ahaa inay oo lagu ilaaliyo fariinteenna waxaa waaye caruurta koonfur galbeed waxay noo leeyihiin muhiimadda koowaad ma aha in qofka uu ka fakaraayo caruur marka laga hadlayo ma aha qof walba intuu dhalay ama inta qaraabadiisa ama ehelkiisa hoose ama laakiin waxaan nahay hal hal bulsho oo waajib naga saaran yahay in cunug kasta oo degan deegaanada koonfur galbeed inuu helo waxbarasho inay tahay xuquuq aasaasi ah oo u leeyahay marka caruurteen wax noo bartaan caafimaad fiican helaan nolol fiican helaanna bulshadu waxay helaysaa mustaqbal fiican anka dambeyntii wasiirka wasaaradda hanraabta iyo arrimaha xuquuqul insaanka koonfur galbeed soomaaliya marwe shamse maxamed yarow iyo weybayee ka dheeratay maalintun iyo sidiiyo qiimaanka lata owlaada afrika xuquuqda caruurta waxay ka bilaabanaysaa maalinka uu ilaahay hooyada uurkeeda uu ku beero waxaa ka mamnuuca in waxyaabo ayadoo wax u dhimaayo ilmahaas yarkoo caloosha ku jiro inay ka ilaaliso waxay xaq u leeyihiin markay dhashaan in la tarbiyeeyo midda ugu horeyso oo reerka hagi karta waa inay ilmaha tarbiyad leeyihiin in la tarbiyeeyo inay waxbarasho helaan inay caafimaad helaan inay farxad helaan markaan leeyahay inay farxad helaan canuga saaka hadduu iskuul aado ama dugsigu aado guriga hooyadiisa uu kusoo laabto waxaa laga rabaa hooyada inay farxad kusoo dhaweyso haddii ay tiraahdo kiiyaa imaaday wax soo siiya ama kiiyaa sida ahaa xoogaa ilmahaas waxay dareemayaan niyad jab waalidiinta waxaan ku boorinayaa inay ilmahooda la saaxiibaan oo ay farxad u muujiyaan